xaashi caliga uu ku halqabsaday birir goobta ah ee ka dagaalgalaya isna gabya ah ayuu ahaa hase ahaatee wakti dambe oo aada loo lumo oo la jabay oo ingiriis iyo talyaani ay wax baabi'iyeen dadkii geela laga laayay ee looda laga laayay ee dadka laga laayay ee u dagaagay galbeed iyo xaashi cali uu ka mid ahaa jeer dambena dad socoto ah ayuu wuxuu maqlay doollo waa lagu noqdayoo dad baa ku noqday ee biliidna waaba ka geeridiisa ogaa marka isaga oo kuwa galbeed usoo kacoo meel baasti ka imaada abaarta iyo oonka iyo colaada badna isagoo ragga caawa naga guurayo bari haddaad gaadho gudoodiga markaad ugu gashaan doollo gudahooda abraahiimka goofdhowraka ah hadal u sii geeya biliig geeridii baa gaaladii baa dishoon geeri ku ogeyne sixdan gaaban golahuu fadhiyey aadan budul geeya annaga gaajadii naga hadhiyo oon wax soo godiye go'doon baad sidii ugu tihiin gubatadii baase doollo waa gag iyo guuda reetalow ka soo guura oo garabka nagu soo qabsada aada gob noqoteene yuu yidhi xaashi cali hadalkii waxaa la geeyey doollo iyo dadkii gaagii isku urursaday meeshaas ee uu magac dhabayey marka aadan budul baa jawaabo soo celiyey wuxuu ku yidhi nin gaboobay oon gada yarayn ama gadh weyn yeeshay gef inuu ka dhowray ahayd maansadu ganiye geediga dadkii naga raree shalay galbeed aaday ra'yi gaasiraan bay sidaa ugu galaydhiyeyne waxba xaashiyow gabay ha tirin laydin garan waaye ku gumowde guumaha galbeed ganacsigoodii ku gumowde geri sheegashiyo jaadka soo gura eh ku gumowde goombaar ku don gooba diriireede ku gumowde geesiga rag kale guusha leeyahay ku gumowde qaybtaad ka geli labada gooyoode ku gumowde gacalkaa islayn een isgaranayne goboray damtii nagu dhacdaan haatan gocanaaye nasabkiinna idinkaa gatoo gooyay magicii gobannimada aada sheegataan cadhag gariiraaye sagal dakare kii gowracaa reer gabooba ahe xabadda kii adsaa ugu gembiday eed gablaminaysay iyo garacyadii aada dhigteen geela dabadiisa xaashiyow abraahiim dingiman yuu giddi ahaaye wax ma gaadhin geri koombo iyo maalin guurada e gabbashaaba kugu dow ahayd sida gaboygii lagan ma ahid inaad goodido gole ka faantaaye waxba xaashiyow gabay ha tirin laydin garan waaye sidaa waxaa ugu soo jawaab celiyey aadan budul waxaanad u garataa galbeedka dadkii u soo dagaagay ee abraahimada ahaa ee qaraabooyinka iyo dadyowga galay yaa qaarba meel kuwa waxay ahaa noqdeen oo sheegteen niman maalin guul ah kuwana waxay sheegteen niman geri ahoo qodaal ah waxaa kadib coloobe geri iyo maalin guulkii markaasaa mid walba kuu sheegan jiray la soo dagaalamay waa kaa kuu tilmaamaya ee labada qolo maba dhiman inay labada saf wixii ku dhintayba idinku ahaa ee magacyada kale lahaa sidaa u akriso nimanka hadalkooda